waa heesta shanaad ee laga tiriyey magaalada hargeysa waxaa la yidhaahdaa daaliba waxaa tiriyey xirsi cabdi cali colon wuxuu tiriyey afar iyo labaatankii bishii labaad kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waa hargeysa colon wuxuu yidhi dariiqada abwaankiyo doodiyo fagaaraha shaxda damarka lala tegay ee ruux kastaa degay oo xamar ka daara ka daabacan xaraf lagu daliishada deelkii qur-aanka leh qabiilkana dacwada u leh suugaan u duunyo ah calankana daryeel u ah maamulkana digniin u ah dembi qabe xabada u ah geesina difaac u ah hal abuur darmaan u ah taariikhda deeq u ah saboolkana damaashaad darsay oo ku daqaqamay ciyaartiina daawada dubka qaran walaalo oo maxamediya diinta ah ku halqaaday duluucdee tirakoobtu daaliba madashii dalaysnayd dudo iyo halyeygeed fulayg iyo darwiishkaba gamaan iyo dirkiisaba shirka loo dareeriyo koox duuba cas baa timid dablayaal fogaayoo durbaankun maqlaayo dawarka u hilooboo hogta uun dul joogoo shaxda kii dumaaliyo kii dadabta saanyada dabxir laba jiraaliyo wadin daahan gaadhsiin ama garan dabaalbarad dibkanaa xabowsaday afartaa dawaar mari sheekadu mar waa damal marna dooni weeyaan badda dooni dulcaysee singa diriru joogo u diyaara biiloo xeeshii dagaalkiiyo dalabkeed yaqaano danankuugu baaqa deelayda weeye dabci kii ulduufow dabnihii bilaabow adaa doobi xoorliyo deecaani malab iyo maamuus haldoornimo ama darajo aakhiro duca waalid galabsaday aamiin dadweynow haddii maanta duulaan lagu dumay wadeecada afartaa digtii iyo xarakadii aan daabacay marka xiga digtoonow reerkii ducaystow waraabiyi dusheenna ka dalqamay u yeedhoo soo daa ilaah yidhi markuu duunyadii jaray dib u celi allahayow ma sidaynu doonaan daayinkeen su-aala loox iyo dawaadii lama doorinaayo waxbaa loogu dowgalay dayleyda socotana sunta dulinka dhaqankiiyo diirdiirta qarankiiyo daaniyaha dhaqaalaha duufaanka shiidiyo duumada dhallaankiyo xidhiirkii dadqalataa rabbigeen u dirayoo ninka maanta diida ama daawadeedii ka hor keena doodow qalindaari maysido shimbiraa la duulo waa dhagaxi diirsiday waxaa aadadaysaa ama daaha saarta da- kastiba ogaatoo nabarkaan la daaweyn darxibaa ku beermoo qurun baa dugsanaye maxaa loo damqanaya hawraartu waata deegaan barwaadiyo dayax meyle qaadiyo wax abwaan dareenoo danta ruux badhaadhiyo diribkii gusooriyo dambarsame u noqota qaar waa u dambaaburo waa danab waxlaayiyo diilintaan hambayno ama doon calooshiyo xididada ku darartoo hungurtoon dilaacayn dayaclama ilaawaan daldalaad qisaaseed sacageesku daalana ninka dooda keenow dara toole waagii daraawiishi qabataan qol bugsoon ku gabaadoo duumaale dhaxantii dabrow iyo cadhowgii ma ogeyn diraacdii dabalkii engegayoo duulduulka qaxankiyo dogobkii la ururshaa dhamac diira reeboo celin weydey duugtiye dadka ooganee gubay miyaad demin karaysaa naf haraada yowdo durdur yahay afkeedii oon dhibic dareertiyo digniin aan liqayno digteed oon u halis yahay ruuxii dabaashoo digashadii u dheer tahay waa dabaqad maal jecel danyartuna ma moogana inta meel darooshiyo toban daaqadaha oo diyahaal ku raago qaacii daluumiyo distidiyo dhadhaarada daribtiyo baruurtiyo dadka shidan u jeedoo raq diyaafad lagu cunay daacada maqlaayo dib u laki dhareerkoo dufankuba sad weeye hungo kaga dareeroo eebbahay ka daaliba qaabkaa wax doorsho dalka caam ka yeelo dadweynuhu u siman yahay duqa habar dugaagoo miqiyu ka daateen oy gowsa duuleen xamuum iyo dacluus iyo u run sheegay diiha oo kora shan dayrood midka kuba daruurliyo dix caleen la qaabilay dabarkana ku boodo godkeedii ku doontoo digta iyo haraagada haddii haadii ka durugtoo hindiriirsi daymada hadbedelinta leeftoo dalabkii arkaysa mada-baa gabaysoo ifka cidhib dambeedkiyo dunay eersanaysa ma dareenka eexdo waayihu degaanbaa dubaaqeeda galayoo deeqdaan xalaaliyo dar ilaahay ugu iman maxaa daanu calashiyo ilay doogsataa bixin dayarihii asturayow ha dareemin baahida calafkaa daleeshiyo dooxada ku baadana ha ka diiqadoonoo derbigaad ku hoyatiyo faqayaa darmadu maqal saacaa dagaagiyo dani laga wabxaayiyo dilal dilaalada u qaybsamaa waa dulul ujeeddo leh deegaanku waa dhaxal dhiigguu ku duran yahay waa deeq ilaahay dadka wuu u dhexeeya darsi weeye dhaqankuna dugsigii waxbarasho oo dareenkaa garaadkiyo kaska kuu daweeyee dukuun qaanka raadoo kadib bowga rimaygaoo aan da-i ku laabnayn doobkii madeeyo u horseeda dawgii geelana ku daba xidha waa dalab su-aaleed ninka dagada geel iyo dulcadaha galoofta ah koray goosha deebta leh oo sidigta deeqiyo igadhada igadhada damaaniya ceelkii ka dumiya dambarkiiyo karuurkiiyo ma iloobi doobile ma doob lagu dablooyba ma fad soo darooroodaad soo rogeynba duugii hadhiiniyo asal tira ma doorshiyo ma dalalaan jirinba naf ilaah damiintana ruuxuu duleeyo sharafteeda dilayoo dibna dibna leefta ururtiyo dufan jecel la magac baxay daatii runta ahayd maxay darajadii noqon inta daalin uurkiiyo dunjigood ahaayo isha kaala dirirtoo dani kugu abuurtoo dekedaa ku xidhanoo daabulo xumaaniyo wax barbaarta didiyoo abaalkana u hela dahab ma dadkaa ka raaliya mise dawladaa jecel waa dalab su-aaleed inta daas la furay oo duruuf madhanitaa loo jago laga diyaarsho magac dhowr diwaan galay dusha uu ka muuqdo maamulkii da-weyn yahay ama deelka alifkiyo kala saarin daalko tacliin aan u daahirin dujiyaa la sheegee da-na loogu daray magac oo doqonta fiiradu waa tilmaan la daristee doolaalo iyo faan daansho daansho iyo qadaf deelqaafka iyo eeg ku darsaday badheedhaha aan usoo dugaalayn magac miyuu ku daaqa duntukay ku xidhan tahay ma dugaala dheer yahay dalka waa kan joogoo dooliskii shubaayee ma dalkuu madax yahay mise daaradaha iyo dayrkay wadaagaan madax iyo abwaankii lincolon daliishaa dawaarka ahaayo dersi naga maqnaa iyo dimuqraatigaa qola ma dadweynaha raba mise dawladdaa jecel dhaqaalaha danba u yahay haddaba cad gurina doordoor jawaabto waa dalab su-aaleed inta dulugla socotoo darla loo xereeyo dayacbaa dayacbaa habeeye darxumada idlayso diif iyo haraad qaba cirka noo da-aayiyo dhulka dihina wuu quran darartaa la lulayaa dalaal baa la helayaa nafta kula dardaarmoo weli degalka yuurura ma dabeerti dhaankii aragtee dareerta waa dalab su-aaleed in qabiil dirkeen iyo dabarkeenna gooyaa ruuxii u daacadi deellayda soo galay geeyada ka duushoo adiga isdooxeen dugta qaranka lagu dhigo ma adigaa dakanada dumadaada saaro hadhow loo dilaya dubbihii ilaah baa darandoori madax iyo ugu dhici dushaadoo diimoonig waayaha ninka dariir sidkanayiyo dalxashiishka cayrnimo dawacaa habeenkii dabla shidee bidhaasada libaaxana dulkeenoo aarkaa wax dilayo xeeshaa u daadsha u duleediyaa reer duulaanka muu gelin dubaaqana kumuu hayn dantu inay u socotiyo nabad aan dakana qabin labadaa isdoorsii dockayeerka joogow dalkan waxaad samaan iyo dibindaabiye leedahay daraftii aada raacdaa ruux duudsiyaa iyo damiin aada sugaysiiyo dafiraad la naqay iyo dibu gurasha waa hadhin dayntaan lagaa gudan deeley shax weeyaan sir daboolan weeyaan waa duluc qarsoonoo duuduub u hadasho cilmi daaran weeyaan waa doqon magaratoo ma fahmaan damiinadu xamashana ma daayaan anna dacasha gooyo sumadii ku duugo yoolkaa duqeeye baranyaro dabaaloo do-da kale ka eege duqdii waa la dhaliyo dambeediyo horaadab horaadaba duqdii waa la dhaliyo dambeediyo horaadaba duhur baan galaashiyo dambaskii ku mariyo haddii aana du haddii aana ducaynayn ma dibaaqtamayna darmaan weeye maansada dekaankaa shambuurtiiyo aan xaraanka loo dayn dushanbaa basaastiyo dabka buurka sayntiyo dusha loogu maydha dubka heense dhowriyo dalsan bay ku dhaqantaa dacda uma hawootoo gobanima dalxiisu ah ninka didibta geeyow hadday laba dul leedahay dubaax iyo tamuutiya ama diirka uu dhisoo doobiga furfuran iyo dayacii ay jeceshahay waa dayra geenyadu qalindaari sheekada